shir uu madaxweynuhu qorshaysnaa la galay reer jamhuuriyadda somalilan reer ka mid a xisbiga waddani iyagoo fara badan oo aada iyo aada u fara badan ayay ka hadleen shirkaas iyagoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ku duraya horta marka ugu horeysa ragga hadlayay qabiil baa lagu soo xuay lagu soo xuleeyay xisbiga waddani ilaa siddeed sagaal nin bay ahaayeenoo haddaad u fiirsataan nin waliba ragga jawaabayay xitaa siduu u jawaabayay qabiil bay ku xulna ayay ku ayay ku xulna dinaa qof oo kala qabiilkii u jawaabay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel taas waxay kutusaysaa ayaan darada xisbiga waddani iyo kalsooni la-aanta uu ku fadhiyo waxaa taariikhda inoo ah ilaa jamhuuriyadda somalilan maalintii lasoo galay ilaa maanta reeraha jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha waa la kulmaa war hadduu isaga yahay iyo hadduu nin kale yahayba waxaan u haynaa nin isagoo xilka qarabka u haya inuu khaayimal wadan yahay oo soomaaliya a nin dalkiisii khiyaamaya ayaan u aragnaa nin shaqa tigoon baan u aragnaa dee sidii kuwii hore u joogay qaar kaloo soo reer somalilan hadday jooga xamar dowladda axmed maxamed maxamuud siilaayin oo hogaan wadeega ka yahay mana ay diraan xog ciidan shuqulna kuma leh laakiin siyaasadda axmed maxamed maxamuud siilaayin ee ah inaanay xornimada jamhuuriyadda somalilan waxba ka duwaneyn hadday boqol sanadood qaadanaysa buu yidhi siilaayin wax laga noqonaya maaha